runtii waa nasiib daro in golihii shacabka maanta u furmi waayo kooram la-aan xildhibaanadii markii intii tiradii laga rabay macnaha wuxuu ku furmaa fifty plus one maaragtay uu ku furmay ahayd xildhibaanada waa laba boqol saatan iyo shan boqol soddon iyo sideed iyo wax ka badan ayaa mataqaanaa inay xildhibaano joogaan ahayd marka kooramkii ayaa suurtagelin guddoomiyihiina wuxuu yidhi shalay maalin kal fadhigii ka horreeyey fadhigii fadhigii ka horreeyey ayuu codsaday markii ay waa dareemay in ay hoos sii dhacayso kooramka uu yidhi in laga soo wada qayb galo oo waajibaadna saaran yahay annagu waa joognay marka nasiib darro weeye waana wax runtii loo baahan yahay in maaragtay inoo noqoto wax lagu shacabka soomaaliyana soo dirsada annagu inaan u shaqeyna na soo dirsadeen marka runtii waa nasiib darro in kooram ku furmi waayo maanta baarlamaanka waa nasiib darro wey nasiib darro wey maanta waxaa looga hadli lahaa sharciyeedka hawada kaas ayaa maanta looga hadli lahaa iyo akrinta labaad dheelitirka xuquuqda siyaasiyiinta labadaas ajenda ayuu maanta baarlamaanku dalaha shacabku lahaa